waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waa yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigu waxaan ahay cabdiraxmaan jaamac cismaan oo ku magac dheer magaca la yidhaahdo raad waxaan ahay guddoomiyihii hore ee somali community of victoria dhowr tobaneeyo sano iyo xoogaha weliba marka wakti dheer ayaan joogaa dalka ilaa labaatan iyo dhowr sana saddex iyo labaatan sana iminka xaggeed joogtaa cabdiraxmaan aan kula hadlayo
hadda waxaan joogaa magaalada melbourne xaafadda kensington waa gartay cabdiraxmaan tallaalkii ma qaadatay talaalkii waxaan qaatay shalay oo ay bishii bishani ahayd soddonkii bishii march kowdii duhurnimo aniga iyo xaaskayga oo wada socda ayaa labadeeda nala wada tallaalay sidee baad ku buugaraysateen ama aad meesha ku tagteen waxaa loo yeelay g p-gayga doctor noor oo fleminton ka ah dakhtar ka ah ayaa ii yeelay oo ii soo diray message isagoo oo ii sheegay in anigu maadaama aan toddobaatan iyo toddoba sano jiro aan xaq u leeyahay inaan istallaalo aniguna waa cajiib
markii lagu tallaalay kadib haba yaraate e miyaad dareentay wax caafimaadka ku saabsan oo dhib ah markii lay tallaalay kadib waxaan dareemay inaan aad iyo aad caafimaadka hadda ii bilowday marka runta aan kuu sheego firfircooni baan iska dareemay awal waxaa markaan ku sii socday isbitaalka ama meesha g b-ga xoogaha baan si iska ahaa caajisa caajisa laakiin markii laygu dhufsay kadib waxaan dareemay firfircooni aad iyo aad u heer taraysa ilaa iyo haddeerna marba marka ka dambaysa waa sii wanaagsaanaya tallaalkii labaad markaa goormaad qaadanaysaa bay ku yidhaahdeen maadaama daawada laygu dhufay ee astrazeneca ay ahayd tallaalka labaad waxaan qaadanayaa tobanka bisha juun haddii ilaaha yidhaahdo miyuu dhakhtarku ku siiyey wax tala ah oo inta aad tallaalka kala sugayso aad samaynayso ama aadan samaynaynin maya haba yaraatee ima odhan waxaa iska da iyo waxaa sameeya midna keliya waxay ii sheegeen inta labada wakti ay u dhexaynayso laba bilood iyo toban dhasho adigu intii tallaalka aadan qaadan wax welwela miyaad ka qabtay haba yaraatee tallaalka maya anigu dee nin weyn baan ahay wakti dheerna ee dadka dadkana u shaqeeyey isaguna wakti dheer jiray markii dowladda australia oo dowladda iyadu ay noo sheegtay wax cillada inaan tallaalkan ahayn waxaan ahaa dadka aad iyo aad ugu firfircoon oo jecel inuu isla qaato dadkana ka dhacdhacsiiyo inay aaminaan dowladdooda waxaa inta badan la maqalaa warar kutiri kuteena wararkaasi inta ogaalkaaga miyay ku dhex jiraan bulshada ama maxaad ka odhan lahayd haddii aad maqashay wararka tallaalka ku saabsan runtii runtii inaad ilan horta adduunkao dhan maanta ilma aha bulshada soomaaliyeed keliya ma aha adduunkao dhan baa dad waxay geliyeen shu shuu xoogaa wax khariban bay geliyeen laakiin waxaan anigu hubaa sida hadda iiga muuqata in muxuu ahaa tallaalkani uu yahay caafimaad bilowgii inuu yahay ayaan boqolkiiba boqol rajaynaya inta ogaalkaaga ah dadku tallaalka hadda soomaaliyeed ma qaateen ama ma ku tala jiraan inay qaataan
inta hadda aan garanayo ilaa saddex afar qof baa qaadatay laba gurigeyga ah aniga iyo wadaadda ah nin dakhtar ah oo caafimaadka ka shaqeeya iyo nin kaloo dhalinyaro ah oo isaguna inta u tegay khasbaday maadaama uu xoogaa neefa qabay waxaa kaloo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ama g b ha ahaato ama isbitaalada ha ahaatee ee mar walba ay diyaar ula yihiin dadka inay daawadaa ku mudaan dadkuna waa inay yeelaan inay yeelaan wey dadku caafimaadkoodii caafimaadkoodii shidaa ku dhacday marka shidadaa ka hor timid say uga badbaadaan waxaan kula talinayaa ummaddayda nala degan halka dalka australia iyo weliba adduun weynaha meel kastoo ay joogaan in ay talaalkooda qaataan ee dadka waxoogaa da-da ay ka daba timi ama ama idhaahda dhallinyarada cuslaatay cabdiraxmaan labadeennu ku jirno iyaga wax si gaara aad ugula sii taran lahayd miyay jirtaa si si wanaagsan si wanaagsan anigu waxaan ka mid ahay dadka wakti dheerna ummadda uu soo shaqeeyey da-na ah waxaanan ogahay dad badan badan badan oo soomaali ah oo ama dhalinyaro ah ama da ahi in ay dhici kallo inay shaki ku jiro waxaan leeyahay boqolkiiba boqol shakiga iska saara taga isdaaweeya vaksiinkiina qaata ummadda intaasaan kula talinaya
bal ra'yi ahaan ama haddii wax xaqiiqaab aad ka hayso xaggii waddankeena aynu aadnaye tallaalkii soomaaliya iminka xaggee buu marayaa wallaahi in adeero tallaalkii soomaaliya waxaan rajaynayaa sida hadda iiga muuqata daawo waxna waa la geeyey waxa la geeyena kuma wada filla laakiin waxaa ii muuqa hidadiilan ka qabaa dadka sida muxuu ahaa gobollada oo dhan loogu qaybiyey dalka gudihiisa Een, xanuunku int- sidee in la-eg buu ugu dhex jiraa waddanka soomaaliya hadda inta ogaalkaaga ah
inta ogaalkayga ahi waxa weeye soomaaliya si xun ayuu hadda ugu jiraa mana ay garanayaan waxaad moodaa dadkeenu inaanay ahayn dadka qaata amarada la siiyo baad moodaa laakiin ilaahay waxaan ka baryaa inuu inuu caafimaad ugu bedelo laakiin si- hadda sidaa inta aan ka warqabo aad iyo aad iyo aad baa gobollada afarta geed oo soomaaliya loogu dhilima- loogu dhimanaya cabdiraxmaan haddii ay jiraan wararka badan oo aan la xaqiijin oo sayniska ka soo horjeeda oo tallaalada ku saabsan lagana yaabo bulshada inay ku dhex jiraan ama dad kama fekerayaan een, adigoo oday ahaan ama tallaalkiiba haddii aad qaadatay maxaa dadkaa kula talin lahayd
anigu dadka eh, afka aan ku hadlayo garanaya waxaan kula talinaya waxyaabahan adduunka ka jira oo khuraafaadka ah oo kuturikuteenta ah oo aad moodo in dan kale dad ka leeyihiin inay dadka ka hor istaagaan caafimaadkooda waxaan kula talinayaa in aan dhigo dhig jalaq loo siiyo waxaan kula talinayaa in la qaato tallaalka waxaan kula talinayaa in wanaagga la faafiyo in ummadda loo sheego in tallaalku yahay la- nafsadoodii nabadgelyadoodii inuu yahay baan kula talinayaa sababtoo ah de anigaaba ka arkay caafimaadkaygaa ka gatay caafimaadkaygaa ka arkay waxa habay yaraatee intii lay tallaalay aan firfircooni ahayn iskumaan arag
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali